madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa xarigga ka jaray wadada maxamuud xarbi ee degmada warta nabadda iyo wadada cusub ee lagu magacdaray madaxweynihii hore ee dalka cali mahdi maxamed ee degmada cabdicasiisa munaasabadda xarigjarka wadooyinkan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir gudoomiyaha degmada warta nabadda gudoomiyaha degmada cabdicasiis agaasimayaal iyo qeybaha kala gedisan ee bulshada gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen jimcaale madaale oo ka hadlay xarig jarka wadooyinkan ayaa madaxweynaha uga warbixiyey dadaalka ay sameeyeen si magaalada muqdisho u yeelato wadooyin casri ah mudane madaxweyne waxaa noo suuro galay halkii sane oon joognay kow iyo toban waddo oo laami ah oo qaarkood ay minjadiid haddaba cusub yihiin oon mar dhow aan bilownay iyo kuwo aan dayax tirnay intaba way isugu jiraan marka laga reebaan tarlooga mudane madaxweyne waa ku faraxsannahay inaad adigoo jihaadkii ku maqan inaad kana shaqayso tidhaahdo maxaa loo soo kordhiyey maxaa ummadda loo qabtay ammaanadoodii maxaa lagu qabtay canshuurta laga qaada maxaa lagu qabtay inaad mar walbana weydiiso taasna waa kaaga mahad celinaynaa horukaca iyo horumarka iyo jihaadka oo isku dhinac wadayadana waa kaaga mahad celinaynaa mudane madaxweyne madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey maamulka banaadir ee uu hogaaminayo sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha ugu horeeyo wadooyinka taasi oo muhiim u ah isu socodka dadweynaha kobcinta dhaqaalaha iyo bilicda caasimadda muqdisho aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ayaga iyo maamulkooda guddoomiyaha degmada u horeeyo waa dadaal fiican dadaalka halkaa ka sii wadaan leennahay guddoomiyaha gobolka guud ahaan gobolka banaadir isaguna sidoo kale dadaalkiisa dib u dhiska dalka ah guddoomiye madaale safarkii horeu joogana waa la ogaa wixii magaalada u ka qabtay haddana meeshii meelka dheeruu ku socdaa waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inay isku tiirsanaadaan oo ayagu ay waxqabsadaan maamulka gobolka banaadir ayaa muddooyinkii dambe waday dadaallo magaalada muqdisho looga hirgelinayo waddooyin cusub kuwaasi oo muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka